wayaquuluuna waxay odhanayaan laa sabiila jid liaxadin qof uma sugnaanin an yakruja inuu ka baxo can cilmi illaahi alla cilmigiisa inuu ka baxo qof cilmiga alla ka baxaaya malaha walaa an yagliba ficluhu ficilkiisa inuu ka qaalib noqdo ficilkiisa inuu alla ka qaalib noqdo ma dhacayso marka mashiiada all qof marka iraadadiisa iyo ficilkiisa mashiiada alle ay ka qaalib noqonaysaa ma jiro walaa an yubadila inuu bedelo axad uma ahaanin cilma allahi alla cilmigiisa fainahu maxaa yaele alla alcaalimu weeyaan mid caalima oo wax og laa yajhalu aan jaahil noqonaynin walaa yashuu aan sahwinaynin ilaahay ma sahwiyo waxma halmaamo walqaadiru weeyaan alla subxaana watacaala mid awood badan laa yuqlabu aan laga qaalib noqonin oon laga adkaanin halkan sheekh wuxuu uga hadlay masaa-isha qadarka uga hadlay maa sha allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun masaa-ishaan marka maraatibta qadarka uu leeyahay firaqa qadarka in wax laga ogaado ayaa daruuri ah marka waxaan leenahay marka waxaa weyaan qadarku wuxuu ka mid yahay arkaan uliimaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii jibriil waatuu yidhi watu'mina bilqadari inaad qadarka rumayso cumar bnu alkhadaab radia allahu canhu xadiidkii oo warinayeyna waa tii ibnu cumar markuu xadiidkaas sheegaayey yaxya bnu yacmur iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari labadaa nin markay ibnu cumar u yimaadeen oo ay yidhaahdeen inna cindanaa unaasan agteenna waxaa jooga dad yatakafaruuna alcilma cilmiga raacraacayo wayazcumuuna an laa qadar oo sheeganaayo inuusan qadar jirin wa anna alamra unufun arrintana inay hadda bilaabmayso wax kastoo dhacaayo inay cusub yihiinoo hadda ay bilaabmayaan hore aan loo soo qadarin dad sheeganaayo ayaa nala jooga magaalada basra markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi kuwaas haddii aad u tagto iga gaarsii kuwaas haddii aad u tagto wuxuu yidhi iga gaarsii aniga inaan beri ka ahay ayaguna ay beri iga yihiin waxaadna u sheegtaa low anfaqa axaduhum mitla uxudin dahaban midkood haddii uu bixiyo buurta uxudmidkood haddii uu bixiyo buurta uxud oo dahab ah haddou sadaqeeyo ma lagama aqbalayo ilaahay subxaana watacaala ka aqbali maayo nacam taasuu marka uu sheegay marka waxaa weeye qadarka arkaanul iimaan waay camalkana lama aqbalaayo ilaa qofka uu qadarka ka rumeeyo axaadiina waa ku soo aroortay fii dami اlqadariya oo abu daauud iyo oo warinaayo naam axaadii abu daauud oo warinaya waa soo aroortay dadka marka qadariyadu inay soo bix dad noocaas inay soo bixi doonaan yaan la booqanin yaan la ziyaarinin yaan yani janaazadooda la raacin iyana waa jirtay naam axaadiidtaas bidcat lqadar marka bidco qadiimo oo horreysay bay ahayd waqtigii saxaabada aakhirkeed aakhirkeed ayay soo baxday oo yacni iyagoo saxaabadii nool xilliga asxaabta rasuulka ay kuwii ugu yaryaraay ay sii markaas waayeel ahaayeen yaa bidcadan ay soo bilaabatay maxaa yaele waxaad garanay ibnu cumar toddobaatan iyo afartii buu dhintay taariikhda markay ahayd waqtiyadaas agaheeda marka bidcatulqadar ay soo bilaabatay in qadarka la inkiro ama si qaldan loo fahmo marka bidco waxaa weeyaan qadiim oo aad u horreysay ayb oo bidacda kuwa ugu horreeya ka mid ah ayb culmadiina marka bidcadan aad bay u naqdiyeen kutubay ka alifeen wamiman alafa waxaa ka mida alimaam albukhaari raximah llah kitaabkiisa la yidhaahdo khalqu afcaali اlcibaad addoommada afcaashooda inuu ilaahay abuuro ayuu kitaabkaas ku taxqiijiyey kuna kana alifay nacam intaas kadib marka dawaa'ifta qadarka marka lasoo koobo waxaa weeyaan majuusiya daa'ifa lagu magacaabo majuusiya mushrikiya iyo ibliisiya sidaxaas baa loo qaybiya sheekhulislaam ibnu taymian oo u qaybinaya majuusiyatun mushrikiyatun iyo ibliisiyatun nacam majuusiyada kuwa lagu magacaabayo waxaa weeyaan waa kuwa rumaysan ilaahay amarkiisa iyo nahyigiisa alla awaamirtiisa waa rumaysan yihiin qur'aanka iyo xadiidka wixii awaamira iyo nawaahi ku jirtaa way rumaysan yihiin nacam ayb waxay inkiraayaan laakiin camalka dadka ay samaynayaan inuu ilaahay shuqul ku leeyahay oo waxay leeyihin awaamirtan iyo nawaahidan waa jirtaa laakiin camalkaan samaynayo wax calaaqa ah oo ilaahay uu ku leeyahay ma jirto wuxuu ilaahay abuurin wax ilaahay uusan qadarin ayaan samayn karaa ayuu kuleeyahay anigi nacam qulaaddoodana cilmiga ilaahay bay inkiraayaan qaarka kuwa ugu dardaranna waxay leeyihiin annagu waxaa weeyaan waxay aaminsan yihiinba kuwa ugu dardaran cilmi ilaahay inuusan balahayno halkaan hadduu qof baabuur ku dilo ilaahay ma ogeynayo leeyi markuu dilo kadibuu ogaana kuwaas marka kufaar waay nacam oo aan loo cudur daaraynin imaamu shaafici imaam axmed iyo ay gaalaysiiyeenba sababta waxaa weeyaan kuwa ilaahay bay jahli u nisbaynayaan soo ma garanay kuwa khulaafdooda ahaa saa aha laakiin muctasilada galankood cilmiga ilaahay waa ogol yihiin laakiin waxay diidan yihiin afcaashan dadku ay samaynayaan inuu ilaahay abuuro subxaana wa tacaala allana de wuxuu leeyahy wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun qur-aanka alla subxana wa tacala saasuu leeyahy marka waxaa isweydiin mudan maxaa loogu magacaabay majuusiya kuwan waxaa majuusiye loogu magacaabay majuustu laba ilaah bay rumaysan yihiin ilaahu khayr iyo ilaahu shari oo waxay leeyihin khayr oo dhan wuxuu ka yimaadaa iftiinka iyo nuurka shar oo dhanna mugdigaa keeno khayrkana waxaa abuuray leeyihin iftiinka mugdi shar oo dhanna mugdigaa abuura laba laba khaaliqay sugeen marka muctasiladuna laba kuwaanna laba khaaliq bay sugaayaan oo ah khaaliqu hada alkown oo allah ay ka wadaan iyo khaaliqu afcaali afcaalihim oo iyaga ay iskaga wadaan afcaasheenna annaga abuurnay leeyihin oo khaaliq ka ah cirkaan iyo dhulkaan yaa abuur idinkaa idin abuur allaha abuur marka laba khaaliq bay sugeen soo maa marka majuusiya marka lagu leeyahy kuwaasaa loo jeedaa ayagu marka dhan dhinaca awaamirta iyo nawaahiday xoog saareen kuwaas qolada labaad waxaa la yidhaha almushrikiya mushrikiintu ayagu waxaa loogu magacaaba kuwaan almushrikiya qabaha iyo qadarka ayay ku talax tageen qadarkii ayay quluwi intay ku sameeyeen ayaa amarka ilaahay iyo waxa alla reebo shuqulba kumaba lahaba wax kasta macsi bay samaynayaan ilaahay baa qadaraya leeyihi ayagu marka waxaa mushrikiya loogu magacaabo mushrikiintay shabbahaan mushrikiintaa waxay dhihi jireen sayaquulu aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min duunihi min shay walaa xaram nacam iyo aayaddii kale suurat naxl iyadana ku jirta waqaala aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa cabadnaa ila aakhir alaaya laba ancaam iyo naxli ku kala jiray ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء نعم كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين تامرك حاوين قلدا ايغو shirkigoodii iyo gaalnimadoodii bay qadar ku xujaysanayeen waxay leeyihin haddii ilaahay uusan qadari lahayn annagu maba baadiyoobi lahayn leeyihin kuwa marka amarkii iyo nahyigii waa ka tageen qadarkii unbaa marka ay ayaa ka haalib noqonay kuwaanna marka waxaa weeyaan waa kuwa la yidhaahdo ummaddan muslimiinta kuwa shee ahlu qiblada ah ama muslimka u nisbe sheegto waxaa weeyaan daa'ifada la yidhaha aljabriyatu kuwa dhahaaya afcaasha dadka waxaa weeyaan dadku waa dad qasban waay waa waa dirqisan yihiin waa qasban yihiin oo nin ficil ikhtiyaar wax ku samayn karaa maba jiraba kulligood ilaahay baa marka waa qof gariiraayo kale waay oo aan isxukumi karin marka salaadan adiga aada dukanaysid qoorqabad waay waa lagu qoor qabanaya leeyihin hadda kuwaa xikmadii baaba ka dhuntay iyagu marka de maxaa sawaabka iyo keenaya marka ayb markaasay weliba khulaadooda kuwaan khulaadooda ayagu iska jiri waxa ay leeyihiin ninkii macsi ku dhacana ilaahay bau adeecay ninkii daaco ku dhacana ilaahay bau adeecay sababtoo ah wax walbaa qadar le waayo ay leeyihin marka ninkii macsida ku dhaco qadarka ilaahay bau adeecay kanna qadarka ilaahay bau adeecay marka ilaa ay ka yihaahdeen qaarkood marka xarako kasto iyo ficil kastoo caalamkan ka dhacayo waxaa weeyaan waa waa waa waa ficil ilaahay waa ficil alla waaye marka saa darteed waa waa wax walbaa waa wada maxamuud waa fiican yihiin ilaa ay ka yidhaahdeen fircawn xataa markaa wixii uu samay jiray maku ma lagu eedi karo ahay oo fircawn laftirkiisa iimaankiisay sheegeen waa mu'min u ahay ibnu carabi iyo raggaa nacam fircawn laftirkiisa xataa inay takfiiriyaan bay iska dhaafeen sababtoo ilaahay buu adeecay leeyahay wixii ilaahay u qadaro ku adeecay waxaas marka kuwaas kuwa ugu xunxun waa nacam hay ayb ninkii marka waxaa isagu yidhi wakuntum ilaa qaarkood marka dambe ay yidhahdeen wakuntum ra'an min jundi ibliisa fartama xataa saara ibliisu min jundi nacam ibliis laftirkiisa waxay yidhahdeen waxaan ka mid ahaa yidhi ibliis jundigiisa oo yidhi markii dambena ibliis baa ani jundigaygii noqday soo macaasi u fududaysanayo u fududaysanayo yaa heerkaas marka dambe ay ka gaareen kuwaasna marka mushrikiintay shabbahaan kuwana majuustii bay shabbahaan kuwana mushrikiintii bay waana laba darafoo iska soo horjeeda kuwaasna amarka iyo nahyigay xoog saareen qadarkii bay ka tageen kuwaana amarka iyo nahyigii bay ka tageen qadarkii bay xoog saareen la soco qolada saddexaad waxaa la yidhaha alibliisiyatu ibliisiya ibliisaa loo lisbiyey ibliisyada ayaga waxaa weeyaan labada arrinba waa og yihiin qadarka iyo qadaana waa og yihiin waa og yihiin amarkana waa waa og yihiin iyo nahyiga laakiin labada waxay ka dhigeen wax iska hor imaanaya waxay yidhahdeen waa sax ilaahay baa kan qadaro qadaha ilaahay waa jiraa amarka iyo nahyiga ilaahay oo noo dirayna wax jira waaye laakiin de labadooda waa iska hor imaanayaan sideeba u qadara masalan qofku inuu inuu galo naar hadhowna marka uu yani awaamirti hadhowna awaamirtiina ay cabsi tahayoo salaad inuu tukado iyo laga raba oo waxay leeyiin abulahab in naar loo qoro haddana la yidhaha islaam laga dal tanaaqudaa ku jira dhacay kuwaas marka iyaguna waxaa weeyaan dad ahli falsafada iyo iyo addiinka ku duro nacam saddexdan daa'ifaa marka adugu ay kala gelgelayaan qolooyinka marka muslimka islaamka isma sheeganayo qaarkood laa shaka inay gaali ku noqonayaan amaa maraatib lqadar intaas markaan uga baxna taas qadarku maraatibtiisa aad ku fahmi kartid afar martabo waa waa xifdina marka afar martabo waa martabada koowaad martabatu lcilmi baa la yidhaha cilmiga ilaahay wax walba oo dhacaayo inuu og yahay waa inaad ogtaad rumaysan tahay ayb wixii hadda aan dhicin hadday dhici lahaayeenna ilaahay waa og yahay say aalahay macaal alla wuxuu yidhi walow araadu lkhuruuja la acaduu lahu cuddatan walaakin kariha allahu bicaasahum fasabaqa low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa qabaala hadday idinla dhici lahaayeen oo jihaad lahaayeen bal badaalahum maa kaanuu yukfuuna min qablu martabada labaad waa martabadan cilmiga qofkaan rumaynin waa gaaloobaya calaa quul waa sharafan horo ka gaalooba sababtoo ah ilaahay munaqiinta cilmiga u nisbayna oo jahla martabada labaad ee qadarka waxaa weeyaan waxaa weeyaan aliimaanu isagoo og waxa dhacaayo caalamka ka dhacaayo dhan haddana ilaahay waa waa martabada labaad weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii uu yidhi aw ina awala maa khalaqa allahu alqalam wixii ugu horreeyey alla uu abuuray qalimku ahaa faqaala fog markaasu alla wuxuu yidhi qor qalimkii wuxuu yidhi maa fog xog qoraa buu yidhi qaala qaal uktub maqaadiir alqalq khalqiga maqaadiirtooda qor ku duraysaday oo qoray wax kasta oo dhacay xagee ku qorayeen loox maxfuudkay ku yidhahdeen allana wuxuu yidhi alam taclam ana allaha yaclamu maa fi samaa'i aadiyada ilay alla subxaana watacaala mooya inuu og yahay waxa samaawaadka sugan wal ardi iyo dhulka waxa sugan ina dalika fi kitaab ina dalika cala allahi yasiir tacaala wuxuu ku sugan yahay kitaab kitaabku ku sugan yahay martabada labaad marka inuu ilaahay qoray inaa rumaysan tahay martabada saddexaad ee qadarka waxaa la yidhaha martabatu cumuum martabatu cumuumi lmashii'a mashii'ada cumuum lmashii'a martabadeeda cumuum lmashii'a istaqiil waxaa la yidhaahdaa ilaahay cilmigu ayuu ayuu leeyahay tahay wax kastoo dhacaayo martabada labaad waa qoray baa tahay wixii alla ou qoray inay adduunyada kusoo baxaan oo banaanka in yani waxaan ujeedaa in ilaahay subxaana watacaala mashii'a guud inuu ilaahay doonay cumuum mashii'a waxaa mashii'a guud mashii'ada guud waxay ku dhacay shaksiga tahay ka dhacaayo ilaahay subxaana watacaala aa doonay wax kasta ee dhacay ama khayr ha noqdaan ama shar ha noqdaan ilaahay subxaana watacaala baa doonay haddii ilaahay doonay qof wuxuu yeesiin karaa oo ilaahay kufriga ma doonay gaalnimada ilaahay ma doonay ma rabaa gaalnimada ilaahay subxaana watacaala gaalnimada rabbi alla ma rabaa waxaa kaloo iyadana marka cumuum mashiic marka waa taas wax kastoo caalamkan ka dhaca inaad og tahay rabbi inuu qadaray subxaana watacaala martabada afaraad ee ugu dambaysa maxay noqonay marka martabada afaraad waxaa weeyaan wixii ilaahay qadaray banaanka inuu usoo saaro oo dadku ay kasoo daahirto loo qadaray ashyaadii inay banaanka qadihii ilahay inuu banaanka in alla uu xukumay in banaanka uu waxaa la yidhaha martabadaas martabatu khalqi afcaali cibaad ilaahay addoomada macaasha ay samaynayaan inuu alla abuuro taa inaad rumaysan tahay idin tan iyo tii hore isku mid maahan ogo tan waxaa weeyaan tan waxaa weeyaan marka qofku in ilaahay subxaana watacaala uu soo banaanka usoo saaro wixii alla uu qadaray tii hore waxay ahayd qadar khayr iyo shar ilaahay baa xaggiisa ka imaada tanna waxaa weeyaan khayr iyo sharti alla uu soo qadaray banaankay usoo baxayaana waa imaanayaan markuu ilaahay doono oo waxayna ku imaan karaan in badanoo kamida dadka afcaashooda marka afcaashaas yaa abuuray cumuumulmashiic ay u laabaneen afcaasha sooma kii shar la yimaado waxaa weya wixii u qornaa buu la yimi kii khayr la yimaadana wixii u qornaa buu la yimi midaan ugu dambaysa waa midda marka ay diidayaan muctasilada oo ay dhahayaan ilaahay dadka afcaasha ay samaynayaan ilaahay ma abuurin dadka waxa ay samaynayaan ayaa ficilka aad samaynaysa adiga aad ku kacayso ilaahay ma abuurin bay ku leeyihin taasna marka waa khalad maxaa yeele hadii la yidhaa ilaahay ma abuurin wax ka dhalan khaaliq labaatan adduunka laga sameeyo waxaa ka dhalanaya in ilaahay subxaana watacaala qofka u qadaray iimaan yaa asagu marka awooddiisa inuu inuu inuu marka ku bedeli karo maxaa yeele waxay leeyahay hanuunkan adaa abuura karo baadidan adaa abuura karo dayib ilaahay marka ma laga awood badi karaa marka lidaalika marka qiso waxay sheegaan dhex marta nin muctasili ah iyo nin ah iyo nin marka nin nin majuusi ah gaal markaasu wuxuu yidhi kii muctasiliga islaamka u bandhigay gaalkii uu islaamka u bandhigay markaasuu yidhi nin iga tago yidhi markii ilaahay qadaraan soo markii ilaahay qadaraan hanuuni doonaa idhaaf markii ilaahay soo qadaraan markaasuu yidhi war ilaahay waaba qadaray inaad hanuunto markaasuu yidhi intuu ilaahay qadaray miyaan aniga bedelaynayo qadarkiis marka oon gaal iska dhigay hadmaba rabo yidhi waaba caajise waaba awoodba malo yidhi ilaahaas ilaahaan aniga ka qaalib noqon karo oo qorshahayga ou soconayo kiisa uusan soconaynin maxaan ku falaya marka waa laga adkaaday marka muctazila camr bnu cubayd oo ra-su muctazila ahaada halqo ou fadhiyaa baadiya yimid oo neef uu ka dhumay markaasu yidhi war ii duceeyo ilaahay neefkeega inuu ii keeno markaasuu camr bnu cubayd wuxuu yidhi ilaah adiga ninkaas neefkiisa inuu ka dhumo ma aadan doonine yani intaas qadarka u inkiraa moogta waxaa afcaasha dadka ayuu ilaahay inuu ma abuuro inuu dhahow rabaa ilaahay ninka ilaah ninkaan in xoolihiisa ay ka dhumaan ma rabin usoo celi xoolihiisa markaasu caraabiga qaryaa haada iga aamusa yidhi ducadaada ma rabin maxaa dhacayaa lir waxaan ka cabsanaa buu yidhi markii horeba isagoo aan doonin hadday dhacday isagoo aan doonin oon qadarin in neefkayga la qaado haddii la qaadan yidhi haddana waxaan ka baqaa inuu soo celiyo inta doono oo awoodi waayo marka nin reebaadi aada u caqli badana ducadaada xukuma falayo iga dhaaf marka nimankaan marka majbuus waa sababtoo ah afcaashooda ilaahay u abuuranayo sheega hal mas'ale marka in la baraarujiya iyadana lagama maarmaana meeshaan marka la joogo ficilkaan ilaahay waa abuuraa laakiin ficilka iyo uu ku qumay oo samaynayo marka la yidhaaho addoonkaa samaynaa taaba in la kala saara marka ficilka iyo ku qumay iyo yaa abuuray labay kale adoo markaas diido adiga iyo ficilkaadan ilaaha idin abuuray laakiin yaa sujuudaynama ilaahay baa sujuudaya maya adaa sujuudaya lidaalika afcaashaa loo tiiriya ficilka dadkaa loo tiiriya oo waxaa dharaa sajada fulaano hebel waa sujuuday shariba fulaano akala fulaano oo odhan maa ilaahay baa cuno ilaahay baa waxcabay la dhihi maayo laakiin maxaa lagu dhaha ficilkaagaas adiga adiga iyo ficilkaaga wax cabiddaa ilaahay baa kulligii idin wada abuuray marka alla subxaana watacaala ficilkan abuuris buu ku leeyahay laakiin samaynta adaa iska leh sidaa darteed waxa lagu cadaabayo waxay tahay ficilka adaa sameeyey ficilka waxa sameeyey waa adiga maan ayb taa marka ogo martabada afaraad marka taas waxaa kaloo iyadana daruuri qadarka looga baahan yahay in laga ogaado mas'alat alxikma watacliim ilaahay subxaana watacaala maxau kufriga u qadaraa wax xun inuu yahay waan ognahay wuxuu u qadarayaa alla subxaana watacaala lixikmatin baaliga xikmad sababta waa maxay jihaad ma dhaceen oo lama jihaadeen ile dad baa ilaahay maxasili lahayd marka ma la kala garan lahaa lama kala garteen subxaana watacaala iyo dadka caadiga lama kala garteen kartidooda iyo diinka ugu kala fiican haddii aysan jiri lahayn wax san ibliis oo maanta yani sharka asal u ah oo yani codkeeda ibliis baa baadiyey laakiin aadam markuu tooba keena ilahay waa kor kullaba adiga aad tooba keento ilahay waa kor yeela magacyada alle tawaab ayaa kamida atawaab haddii dembiga uusan jirin iyo cid adiga marka uu dembiga kugu dhiibi gelisa haddiisan jirin hawadaale see u toobad keenaysaa marka ilaahay ficilka uu samaynaayo boqol kiiba boqol shar ma aha xagga alle sharka ma aha waxaa weyaan xikmad un baa ilaahay marka uu uga dalley laakiin bani aadamkay shar u tahay xikmadaasna marka waxaa taa amaa marka khalq afcaali cibaad dadka addoommada afcaashooda ilaahay baa abuuran dhahnay ahlu sunnadu sidaasay qabaan muctasiladuna waxay qabaan inay ayagu abuurtaan afcaashooda ashaaciradu marka maxay ka qabaan mas'aladan waxay ka qabaan ashaacirada mas'alada adoonkaan waa la dirqinaa wax ikhtiyaar aad leeda adiga mala xaajid ka babanaysa awadaas oo kale ayaa sabatiyaa lidaalika alcabdu
inkaarun aahiran ay kuleeyihin falsafo adiga waxaa weya majbuur ma tihid ma ma qasbanid sababtoo haddii ilaahay isagu ku qasbo haddana kuma cadaabayo saa moogta adiga hadda haddaad addoon intaad qof intaad wax ku qasabto haddana maxaa u samaysa inaad tidhaahdo adigii kaama suurtooda sa ilaahay ugu nisbaynaysa subxaana watacaala saa darteeda waxay kuleeyihin iyagu marka midida wax ma goyso fartaan markaan dhaqdhaqaajinayn annaga ma dhaqdhaqaajinayno ay kuleeyihin farta annagaa dhaqdhaqaajinayn laakiin annaga dhaqdhaqaajinteena ilaahana wada abuuray waa in sidaa la yidhaahdo laakiin inaad tiraa wax qof dirqisanan nahay waa madhab isaga jabri ah waa dhinac kale u jeeda ahlu sunnada marka waa wasaf bayna aljabri walqadariya bayna aljabriya walqadariya dhexdhexaadkiisa qadaha marka iyo qadarka masaa-isha ugu waaweyn ama ugu muhiimsan kuwayaalkaas waa marka ahlu sunnadana marka waa waa taasay marka ay leeyihin amaa qoladan ayagu jabriyada iyo shaaciradaas waxay deliishadaan wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa wamaa ramayta id ramayta ma aadan ganin markaad adiga ganaysay oo tuuraysay walaakina allaha ramaa laakin ilaahay baa gemay waxay ku leeyihin marka ficilkaagaba adiga ilaahay baaba loo nisbayna adoonka ficil qaa'imku ah maba jiraan aayadayba ku caddahay inaad adiga nebigu oo wax tuuray aayadayba ku caddahay sababtoo alla muxuu yidhi wamaa ramayta ma aadan tuurin id ramayta markaad tuurtay aa layidhi nebiga nebiga ficilka waaba loo sugay inuu wax tuuray isaga asaana loo nisbeeyo id ramayta markaad adiga tuurtay aa layidhi laakiin waxaa u baahan in la fahmo wixii nebiga laga anfiyeyna waa maxay wixii loo sugay oo tuurayna waa maxay tuuryada nebiga waa loo sugay laakiin wax laga anfiyey waa maxay caradan yartood qaaday ood adiga tuurtay gaalada indhahooda kulligood adiga ma wada gelinin ilaahay baa gaarsiiyeba macnaha nebiga awoodiisa maaha ilaahay baa taas sameeyey adigu middaa ma aadan samaynin baa la yidhi laakiin ilaahay baa taas sameeyey adu maxaa samaysa tuuryada wamaa ramayt birama walakin laa rama marka taa iyada macnaheedu marka kaas waxyaaba fara badan iyo mafaasid fara badanna waa ka dhalanaya madhabka jabriga ah oo aad xunoo qaarkood hadaayan aan sheegayni oo ah in la yidhaahdo addoonku mar walba maadaama uu waa qasban yahay haddii la yidhaahdo addoonku waxaa weeyaan mar walba inuu daaco ku jiraa in la yidhaha wakti walba marka hadduu xataa gaal yahay ilaahay qadarkiisa u adeeca in la dhaho taana ilaahay subxaana watacaala ma aanu caddaynin rasuulka alayh salatu slamna ma caddaynin qadarka marka afartaas maraatib baa ugu muhiimsan martabat lcilmi ilahay wax walba inuu og yahay martabat lkitaaba ilahay inuu qoray wax walbo martabatu cumuumi lmashii'a shay kasta oo dhacaayo ilahay mashiicadiisa inuu ku dhacaayo inaad og tahay martabatu khalqi afcaali ilcibaad addoommada afcaashoodana inuu ilaahay abuuro subxaanau watacaala addoon ficilka allah abuuraa la leeyahay laakiin yaa sameeyey haddii la dhaho addoonkaa sameeyey ilaahay baa sameeyey la dhihi maayo alla subxaana watacala wau abuuray ficil taas marka iyadana waa qadarka sheekh intaasu ka sheego bilahi tawfiiq sal allah sala alayh
kusaabsanayd alasmaa wasifaat oo aan kasoo hadalnay oo dhamaynay halkan insha allahu tacaala sanadka weli masaaishaas baan sii wadaan sanad قال المؤلف رحمه الله ولا يقولون الا اسماء الله غير الله كما يقول المعتزله والخوارج وطوائف من اهل الهوى ولا يقولون عما يتوقع حياه ان اسماء الله الا ملاعيبه غير الله الله غير سبحانه وتعالى فما سيدي يقول حيوانات المعتزلة المعتزلة والمواريث الحواريثة هي ومواريث الطاعة من أهل الأهوال قد تهون الأبعاد الأهوال مسألة رابعة رابعة واحدة يا أخوان مسألة الحية هل الاسم هو المسمى اسم ومسميه بها بسبب الجنون على أن الاسم غير المسمى اسم مسمى بالجنون ولا أمثل فلا يسبق عن الدين مسألة أسد في مسألة متكلمين أي بلا بنا وهي أحيانا ممكن أن يتسبب وأنا كنت سكر عربيا بلع قالوا لي أنه كنت الجنوب لا يزال كنت الجنوب هذه مرعى نتيجة علي jabriga daadada qof magaciisa magaca haddii ku dhawaaqo caybeya adig jirtaankaada daadadaada ayuu ayuu macno ku yahay oo tusaya laakiin daadadaada ma aha daadadii laftirkeeda ma ahane wuu tusaya cali marka amiiraad waxaa weeyaan caligaasi marka waa magac tusaayo daato jirto oo nin rag ah haween oo qof yani lab laakiin cali madaadadii laftirkeedii miya haddii la dhaho taas waa mid ay ayagu aada uga halaablaan labaa marka sida taxriirka oo ku jiran waxaaweeyaan laba macno loo kala qaado oo haddii la yidhaahdo macnaha isimku iyo musamaan wax leeyihiin haddii la dhaho yani waxaa lafdiga laga hadlaya lafdiga laga hadlayo haddii lafdiga lafdigaas dawaaqan musamihii daadadiisii miya haddii la yidhaahdo ma aha la leeyahay cayga caynka iyo laamka iyo ya-da daatadaas ma hadin inama yadullu calaa adaatihi qutusina kaasaa marka u dhow leeraa in biictibaari lafdi loo fiiriyo isimka iyo musamaha isma laha marka waa kala geedi haddaan laakiin biictibaari lafdi aan loo fiirinina oo ficil oo qabtay magacii magaciiba waxaa loo nisbeeyey ficil adiga aad qabatay markaas daatadaada laga hadlay le xaraf xuruuf ficil ma qaban karaan markaasoo kale marka waxaa banaan in layidhaha alismu huwa almusama marka hadda alismu huwa almusamana waa la dhihi karaa biictibaari iyadoo la fiirinayo fiirin alismu gayru lmusamana waa la dhihi karaa biictibaari iyadoo la eegaayo lafdiga iyadoo la eegaayo haddii halaga aamusa la yidhaahdo masaladan xaafi iyo taabiciinta culamada kaba aysan hadlin wax fiican taa culamada qaar waxay dhahay in laga hadlo saddexdan tafsiir unbaa ugu muhiimsan waxaa ku jira abilcilmi xaqiiq taxaawi sharxeeda waa uga hadlay alimaam ibnjariir dabarina waa ka hadlay kitaabkiisa wuxuu uga hadlay leeraa sariiq sunna oo hoos uu kugu dhigaya axbaadaadkiisa wuxuu ku leeyahay wa ama alqawlu bilismi fahuwa almusama am gayru lmusama fainahu min alxanaaqaat alxaadikati magacu ma musamihin hiya masamahan waxaa weeyaan buu yidhi waa dabaalnimada soo korantay waa dabaalnimada soo daraysay allatii laa ataru fiiha fayutalac wax atar ah oo nabiga kaga sugnaaday oo la raacayo ma jira walaa qawluna ma jiro min imaamin uu leeyahay fayustamac oo la maqlo markaasu la dhegaysto falqawlu fiihi shayin minun in la dalaasho mas'aladaas ceebooda wasamtu canhu zaynun in laga aamusano quruxooda waxasbu mri'in qof waxaa ugu filan min alcilmi bihi inuu ogaado waalqawli fiihi iyo inuu wax yidhaahdo an yantahiya ilaa qowli illaahi jala tanaahu saadiq qof waxaa ugu filan yani cilmi iyo qowl inuu ku ekaado meesha ilaahay subxaanahu watacaala oo ku ekeeyey oo ubriiku midku llaha aw yudcu raxmaana ayan maa tadcud falahu asmaau lxusnaa wuxuu ogaan waana qof inuu ogaado ana rabbahu huwa aladi cala alcarshi istawaa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. ومن جدد الحمد لله لمثاله مدهن عند رسول اسمكم المصمم يا الاسم غير المصمم وحي أهل الفلسفة المتكلمين تحت كانوا وايد هدينا إلى هذا الكتاب أنه تعالى إن أسماء الله غير الله جل وعلا بمعنى حالاتنا ولا يقولون ان اسماء الله غير الله تعالى ومعنى سبب الحرم ان الاله اسم الله هو الله مركا وحكم جيدا وحرمنا يا الله يا واحد سميه يا مدع الله يا شيخ كل دعيك وامور يا ديلا الاسم هي مسمى اليه الاسم هو المسمى بالقران هذه لكن لفظ يا الله يا حمدنا يا الله يا هذا يا الله هذه لما الف يا ذلك هذه لما هي الله ما سبحانه وتعالى لو قالوا السلف وابا قالوا على الشيخ حتى مع باعتبار لفظنا الاسم غير المسمى وباعتبار لفظنا الاسم هو المسمى هذه لك أبصر ويفي عنها ابن جرير الطبري هل كان وضع لي تفصيل التفصيل في معالم الدين أو حول قضى حماقات وحيث قارين إن انتي ملك فقرا مجد إله سبحانه وتعالى وحاشي انتي فقرا ay yidhaahdaan yani kadna allah annaga makana caabudayna xaraftan waqadarka man caabudayna mar hadaa wuxuu yihaa xanaaqaad adii alif iyo laam ma caabudaysid laakiin magacan allah wuxuu ka tarjamayo oo tusayaa daatadi ilaahi subxaanau watacaala ayuu cadaynaya walaa yaquuluuna fii maalia asmaallah ila magacan sidoo kale majmuuci oo wuxuu yihi waqaalama ralka kasiiru min annaas waxaa badan in badan oo dadka kamida inay gakaan fidaali arrinkaas waajahidu sawaaba fiihi inay ka jaarimadaan falismu magaca ibaadihi musamaa taara alismu huwa musamaa baa la dhahaya faw wayuraadu bihi lafdiga waa waa loo jeedaa mararka qaar inta isala sheego xuruuftaan meesha ku taalo iyo lafdiga dawaaqa soo baxaaya waa loo jeedaa adaala calayhi ee tusaaya musamaa taas aa faidaa qulta hadaa tiraahdaa marka qaala allahu kadaa alla sidaa buu yidhi ow samica allahu liman xamida ilaahi waa ajiir qabki mahadiyo sa hadaa tiraahdaa xudar amaya waxudaalika hadaa dhahay fahaada muraadu bihi musamaa musamiya taasaya kacdi hadaad tiraahdo matalan qaala allahu alla wuxuu yidhi hadaad tiraahdo maxaa ayaada ka hadlaysaa waxaad ka hadlaysaa musamiin ee isimkan keligiis uma dalinayde waxaa waxa oranaya waxaa weeyaan waa allah subxaana watacaala lakin qaala allahu khalaq allahu araxmaan cala alcarshi sawa samica allahu haddii layahaa marka lafdigaan iyo alifkan iyo laamkan maaha waxa abuuray musamiinaa loo jeedaa lafdigaani kii uu tusaayaa loo jeedaa markaas saas ku leeyahay fahada muraad bihi musama waidaa qulta hadaad tiraahdo laakiin allah magacan allah ismun carabiyun waa ism carabi hadaad tiraahdo hadda markaa musamiin looma jeedo alismu geyrku musama waayo ilaahi subxaana watacaala carabta labada loo nisbaynayo marka waxaa weeye saasay kala yihiin marka haddaad lafdiga ku jeedid marka de lafdigan waa carabi baa leedahay laakiin isimkii markaas gayru musamaa u qoranay taasaa marka ugu fiican in loo wuxuu yihi walaa yaquuluun ormayn dhannaas maalla ila magaciisa adulla ilaah mayku suaalu tahay kamaa yaquulu muctazilatu siday oranayaan muctazilayaa la yidhaahdaa muctazila waxaa la yidhaha firqo kuwa weynaa waxaa kamid ah waasil ibnu cabbaa iyo camr ibnu cubayd iyo biy ibnu maliisi iyo axmed ibnu abi du'aad iyo rag noocaas oo kale ayaa madax u ahaa oo yani aad ay uga dhex muuqdeen waxaana marka ay caan ku ahaayeen afar usuul ayay lahaayeen usuul usuul afar ayay lahaayeen oo ay uga soocnaadeen ahlu sunnada intooda kale usuushooda waxaa weyan altawxiidu waalcadlu waalmansilatu bayna almansilatain iyo marka inay yidhaahdaan iyo alamru bilmacruuf wanahy can afar asal magacyadaas hadaad alka ka maqasho waxaa leedahay nun maxaa ku dhacay waxaana dhan diintayda kamid yahay tawxiidka diinkau kamid yahay alamru bilmacruuf wanahy can munkar diinkau kamid yahay sidee nunkan loogu nisbayna afartaas usuul ayay ku khilaafeen ahlu sunnada intooda atawxiid wuxuu u jeedaa cinda almuctazila waxaa weeyaan salbu sifaatu can ilaahi tabaaraka watacaala allah subxaana watacaala in tilmaamaha laga xayooyey laga qaado oo leeyahay ilaahay tilmaam dhanba laga laha عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا بصر ما تنبيع الجهل الأمينة وحد ما يتجدد هذا هو التوحيد عندهم توحيد التعصب طيب التوحيد العدل أثر ولا لا العدل العدل رحمه الله نشر وحبيرا من قدر غير الشرع waxay jirayaan cumuumul mashiica wax kastoo koonka ka dhacaayo inuu ilaahay qadaro ay diidan yihiin waxay leeyihiin alcabdu yaxluqu afcaala nafsi addoonka isagaa abuuro camalka oo sameeya hanuunka adaa abuuranayo baadidana adaa abuuranayo marka waxaa dhici karta ilaahay inuu adiga hanuun kula rabo inaad adiga baadiyowdaa dhici karta leeyihi cabdigana ay maskada kaas ku yaqaan waxay cadaalada ugu magacaabayaan maxayna waxay leeyihiin haddii la yidhaha ilaahayna afcaasha dadka abuuro muxuu ugu cadaadayaa waa yahay dad taasaa ka dhalanaysa laakiin marka aan qadarka tagno ayaan ogaan doonaa hadalkaas inuu xawal ku yahay adiga addoon haddaad tahay iyaana ilaahay awood aad ku doonato waad leedahay adiga laftirkaa ilaahay mashiic uu ku siiyey laakiin ilaahay mashiicadiisii qad qadariga inay taana raacan jacay licilmihi saabit عدل والحكورة عند أيضا وأهل إلى مشيارة الأمريكا المنزلة بين المنزلتين والحكورة قبل الذنب كبيرة تبعه ذنب وين قبل تبعه أن تكتب وجهه هذه الضم قبل يعني أن وجهه قبل صلوا الدنيا الجواب gaalna ma aha muslimna ma aha jeedin manzilo u dhaxaysa gaalnimada iyo islaamka ma ku jira aakhira marka la taga naarta ku waaraya leeyihiin ayay khawaarijku meesha ku suracsan laakiin adduunka marka la joogo khawaarij waa gaaleysnina muctasilana waxaa weeya waa gaalna ma aha muslimna ma aha jeedin almanzilaayn asalka saddexaad buu ku yahay asalka afaraad waxaa weeya oo muctasilada la gooni noqotay waxaa la yidhaha alamru bilmacruuf nahyu can munkar alamru bilmacruuf nahyu can munkar waxay ka wadaan xaqiiqa ah ee jaahilka ah in lagu baxo oo lala dagaalo oo qori ama yani seef loo qaato taasi naftooda alwuruuju cala alcilm xaqiidada sunaduna waxay maanta arki doono a'imada oo dadka madaxda muslimiinta u ah in allaala inta ay muslimiin ay yihiin oo islaamkooda oo cad yahay oo diintii ka bixin kufri dawaaqa cad cad intaysan la imaanin in wixii macruufana lagu adeeco in kalaan munkar aan lagu raacin aanna lagu bixin التوحيد هو يكون الإمام إله إلا كان قاعده العدل وقدر فيه شرع كونا مسألة سبحان الله المنزلة بين المنزلتين لما درجو درجو تحيطه هي مسألة الفراغ والأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا المنزلة المقرشة أفضل أصل هي كل أهل السنة الدولة الثلاثة أصول الفراغ والضروري أهل السنة يكون أحق المنزلة المقرشة والخوارج هي خوارج متى هي المنزلة خوارج فهي خوارج سبحان الله على المسلمين فاعلان إلى ريادات الطاعات كلها إيمان كما تعالى ترى يقف على السنة وحيدها طاعات واجب كأهل وحيدها وإيمان بمعنى وحيدها طاعات واجب كل ليس يوم إيمان فوق الحياة هذه هالطاعة واجب لك قال الله مثلا وحاول يقف المكتب شيء لا واجب يلزمك قال الرسول ولا يوجدها وتجدتي يقاتل ولا يتجاهل الطاعات المفترضة كلها إيمان بالطاعات المفترضة واجب المنزل والإيمان هذا المكتبين خوارج الإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يكون الإنسان مسلمين إلى الله ويكون مسلمين إلى الله ويحقق أصل جوده بنايته وكل دليل أقول على أباب الأرض وكل دليل لا يستطيع وهو دليل على وكل دلالة وكل دلالة يريد أن يمر جالسين أقول سوق جالسين دليل ولا جالسين جوده بنايته فالحاول خوارج وأنا المسلمين وحكوا جالسين دم marka muslimiinta ayay dembi ku gaalaysiinayaan kuwaasaa marka ayaguna khawaarijtu waa kaas وطوائف يكوحوا من أهل الهواء أهل الهواء ويثبتون وحي سغيان أهل السنة أن له ألا إنه ليه وجها وجه ألا إنه وجه ليه سغيان وسمعا إنه ليه مقل ومقل يعني وبصرا أرق بي أسغيان وعلما إله علم بي أسغيان وقدرة أود بي أسغيان وقوة حوق أي أسغيان وعزة أي أسغيان عز شرف وكلاما بأتكانشو وكلاما أي أسويا كلام إلهي لا على ما يقوله سيدا أي أرنيان معها أهل الزيغ ذاتك لا حشر صاحبك أه ومن المعتزلة وغيرهم أه ولكن كما قال تبارك وتعالى شأنه واسدوا اللييري ويبقى وجه ربك ويبقى وحباق نقني وجه ربك ربك وجهيسا وجهي مركا لسفي ذو الجلال والإكرام بالله وجهي وينان إماموس صاحبه taasi marka maxay caddaynaya alla inuu weji leeyahay wa qaala alla wuxuu yidhi cilmigiina waa kan anzalahu alla subxaanahu watacaala qur'aankii buu soo dejiyey bicilmihi buu ku soo dejiyey cilmigiisa cilmiga yaa loo nisbeeyey allah loo nisbeeyey cilmi keligiis ma istaagi karaa meel cilmi biduuni caalim ma jiri karaan waa maya cilmiga waxa uu ku sifaysan axad baa ku sifaysan cilmiga haddii insaanka loo nisbeeyana waa in cilmi insaan u qalmaba haddii alla loo nisbeeyana waa cilmi alla u qalmaba وqاaل all wuxuu yidhi وlaa يuxiiطuuna ma koobayaan bشhayءin شhay oo min cilmihi alle cilmigiisa ah ma koobayaan ilaa bima شhaءa wuxuu doono ma ahane وqاala all wuxuu yidhi falilaahi allay u sugnaatay alciزaةu cizada jamiican dhammaanteed wa qaala alla wuxuu yidhi quwada iyo xooggana wasamaa'a samadiina banaynaahaa waan dhisnay biaydin ay biquwatin xoog ayaan ku dhisnay biaydintan jamcu yadin ma aha yad oo la jamciyey ma ahane waa masdaru aada yaidu aydan waa masdar waay meeshaan maa ee yad oo la jamciyeyoo ayd laga dhigay ma aha hadhowna markaas la yidhaahdo biquwatin baa lagu ta'wiiliyey markaas waa laba qalad waay marka horeba biaydintan jamcu yadin ma aha marka labaadna ta'wiilkan gacanay ahayd waa la ta'wiiliyeyba waxa uu ku dhisan yahaa khalad ah maa buniya calaa faasidin fa huwa faasidun wixii faasid lagu dhisana waa faasid marka horeba nacam ay tafaasiirta o dhanna saasay caddaynayaan oo waxay la mid tahay qowluhu tacaala oo kale wadkur cabdanaa daawuuda dal aydi nacam addoonkeenni daawuud xus quwada u saaxiibka ahay ee gacan u saaxiib aha lagama wado macnuhu sidaas ma aha nacam ay ta'wiilna ma ahano waa min aada yaidu aydan nacam nabiyullaahi daawuudna de gacan mustaxiil kamaba aha ay saa darteed waa waa dhumeen dadkii u haysta inay biaydintan jamciyadin inay tahay waa gabsan yihiin nacam ayb waa min aada yaidu aydana waa masdar waa marka kan ayb saas laftirkeeda jalaaleynkaba uu sheegaya tafsiirkan jalaaleynka wasamaa'a banaynaahaa biaydin marka uu macnaynaayo min aada arajulu ayuu leey min aada arajulu aada arajulu bay ka timid ninkiibaa xoogoobay ay qawiya rajulu ay waxaan la yaabana de luqadii oo saas hada looga been sheegayo waxaa weeyaan marka luqadii haddii saa looga been sheegayo kalaamullahi wa kalaamu rasuulihi waxaa weeyaan iyado waaba la arkay in laga been sheega luqadii haddana haddana in laga sii been sheego loo jeedo waa dhibaato dad haddana ku faanayo inay luqadda aqoon ay uleeyihiin oo oo laga yaabo culamo sideed boqol oo sano ka hor ahayday wax aan lagu qabsaninba masaa'il aan lagu qabsanin oo luqa ah ayay marka inay ku tacqiibiyaan rabaan cilmigooduna wuxuu gaarsiisan yahay inaysan kala farqi karin biaydintan masdaru aadam miya mase waa jamcu yaddi inaysan kala farqi karin waa mushkila markeeda ibnu khuseyme mas'aladan laftirkeeda ayuu ka hadlo wuxuu yidhi qofka wuxuu yidhi aan kala garanaynin masdarkan aada biaydintan inay aada tahay iyo yaddi qofka aan kala saaraynin saas oo kale waxa uu yidhi inuu munaadaroodo ama uu dad wax u sheego waxaa uga owlaysan an yalzama ila alkataatiibi nacam dugsiga qur-aanka inuu tago alif bata u barto yidhi ibnu khuseyme raximahullah hadal macnahaas oo kale low kitaabu tawxiidka uu ku yidhi kitaabkiisa kitaabu tawxiid uu ku yidhi ayb وqaala wuxuu yidhi alla subxaanaه وatacaala awalam yarow miyaanay arkin ana allaha alle alladii allahaasoo khalaqahum iyaga abuuray huwa isaguba ashaddu inuu daran yahay minhum iyaga ka darnaan badan ka daran yahay quwatan xagga xoog inuu ka awood badan yahay ka xoog badan yahay miyaanay ogeyn وaqaala alla wuxuu yidhi in allaha alle huwa isagu arrazaaqu weeyaan mid risqi arsuqid badan dilquwati xoog u saaxiiba almatiinu ee yani xoog badan tanna waxaa weyaan marka iyadana sheekhu wuxuu yidhi wayubituuna ana lahu wajhan wa samcan wabasaran wacilman waqudratan waquwatan wacizatan wakalaaman adiladeediiu sheega marka wayabqaa wajhu rabbika wejigiibuu daliil u yahay anzalahu bicilmihi cilmigii walaa yuxiiquuna bishayin min cilmihina waa la mid iyada wa qaala falilaahi alcizatu waa sifatu alciza wa qaala wasamaa banaynahaa biaydin sifatu lquwa weyaan awalam yarow an allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa waa quwada iyadan ina allaha huwa arazaaqu dilquwati almatiin qudradii iyo quwadii iyo weyaan nacam fa huwa alla tacaala sarreeye marka wejiga alle iyo waxaan tilmaamahan o dhan de makhluuqa ma shabahan tilmaamihiis horaan uga soo hadal fa huwa tacaala sarreeye alle dulcilmi cilmi mid u saaxiiba waay walquwati xoog u saaxiib ah walqudrati awood u saaxiiba wasamci maqal u saaxiiba walbasari arag u saaxiiba walkalaami u saaxiiba kamaa qaala tacaala siduu allau yidhi walitusnaca in lagu tarbiyeeyo adiga muuse haddaad tahay calaa cayni aragtideyda in lagugu tarbiyeeyo anuu kuu jeedo oo isha kugu hayo in lagu tarbiyeeyo ayaan sidaa ayaan kuu yeelnay ayb haddii alla marka il ousa haddii meesha marka aragti baa loo jeeda dabcan hadduu alla il ousa lahayn calaa cayni aragtidii ishii wax lagu arkaayey lagama cabireen ishii wax lagu arkaayey baa la sheegay aragtidii baana loo jeedaa haddii alla uusan il lahayn meesha lama keeneenba nacam hay isha ilaahayna de isha makhluuqa lamid ma aha ee allah subxaana wa tacaala inuu il leeyahay indho uu leeyahayna waxaa u daliila nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa dajaal markuu ka warramayo wuxuu yidhi innahu acwaru ninka dajaal la yidhaa hal inuu la-yahay waa acwar waina rabbakum laysa biacwara rabbigiinna mid hal ila ma aha rabbigiin laba ilow leeyahay labadiisa il wax aafay nuqsaanna ma laha laakiin dajaal isaga waxaa weyaan ishiisu hal ilow la-yahay waa kaa marka tajri biacyunina waa fara badan yihin marka aayaadka noocaas oo kale anca ibnu khusayme iyo bukhaari iyo kulligood sifo ilaahay tilmaam tilmaamtiisa ka mid inay tahayna u deliishadeen xadiidkaas qisatu dajaal bukhaari iyo ibnu khusayme ayaa deliishadeen kitaabu tawxiid ayna ku deliishadeen labadooda ayb وqaala tacaalى nacam waxaa kaloo alla yidhi wasnac samay alfulka doonta samay biacyuninaa indhaheenna ku samey annagoo kuu jeedno wawaxyinaa waxyigeenna ku sameey wa qaala wuxuu alla yidhi xataa intii yasmaca ou ka maqlo kalaam allahi alla warkiisa wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi hay qof haddii mushrikiinta ka mida ou idinsoo magangalo si uu ilaahay kalaamkiisa u maqlo wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu magangeli xataa yasmaca kalaam allahi si ilaahay kalaamkiisa uu u dhegeysto waa meesha marka iyadana loo deliishado si kasta oo qur'aanka oo u tasarufo kalaam ilaahay kama baxaayo qur-aanka oo haddaad adigu akhriso iyo haddii cunug yar akhriyo iyo haddii warqad lagu qoro iyo haddii la xifdiyo oo laabta la geliyo oo laabta ku jiro mar walbaa kalaamka ilaahay waa mar oo ka baxaayo kayfa maa tasarafa kalaam ullaahi weeyaan qur'aanka maxaa yeele arrintaa waxaa deliil looga dhigay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah yow ka maqlaayo yidhi imaam axmed hadalkii ilaahay ilaa uu ka maqlaa la yidhi yaa yow ka maqlaa hadalka ilaahay qofka qaariga oo muslimka unbaa laga maqlaya ee ilaahay kama maqlaaya mogta ninkaan gaalka ah toos ilaahay ugama maqlaayo laakiin yow ka maqlaa qofka mu'minkee akrinaayo ka maqlaya nacam idan marka isagoo qof mu'mina oo akrinaya haddana waxaa la yidhi kalaamullaahi lagu tilmaamay oo lama dhihin markuu qofka akrinaayana kalaamullaahi ma aha markuu nebi maxamed marka uu marka markuu akrinaayo nebi maxamed kalaamullaahi ma aha markii musxaf lagu qoro kalaamullaahi ma aha la odhan maayo islaan kayfa maa tasarafa kalaamullaahi adiga ficilkaaga dabcan makhluuq waayo laakiin waxa aad akrinaysa ilaahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala wa qaala wuxuu alitaa marka inuu alla hadlay daliil u tahay masaladan kalaamka waa u tegi doonaa insha allahu tacaala wa kallama allaahu alla wuu la hadlay muusa muuse ayuu la hadlay wa kallama allaahu alla subxaanahu wa tacaala wuu la hadlay muusa muuse ayuu la hadlay takliiman la hadlid buu la hadlay halkaanna marka waxaa weeyaan waa masder caamilkiisa xoojinaayo waa masderkaan waa masderun yu-akidu caamilahu oo takliimantan dambe waa masder waa waa tafciil waxaana lagu adkaynayaa kallamadaas hore oo caamilkii caamilka abaa ayay adkaynaysaa masderka caamilkiisa adkeeyana majaaz waa ka fog yahay nacam masderka caamilkiisa adkeeya majaaz waa ka fog yahay haddaad tidhahda war ninkaas ma aragtay maalma la hadashay oo aad tidhahda kallamtuhu kalaa takliiman waa la hadlay la hadlidaan la hadlay qofka fahmaaya male inaad nin u dirtay adiga oo nin uula soo hadlay cid ka fahmaysa ma laha inaad toos ula hadasho unbaa loo fahmaya lidaalika meeshaan markay ogaadeen muctasilada waxay u baahdeen inay wax taxriifiyaano ay yidhaahdaan wa kallamadan waxaa loo jeedaa waa dhaawacay waay dhaheen macnaheeda min alkalmi wa kallama allah muxuu marka ku dhaawacay kallamahu waxay yidhahdeen bilxikma wuxuu ku dhaawacay oo ku yani xikmad ayaa biadaafiir ilxikma ku jeexay warkaasna war waxaa weeyaan aad u fog waayo baciida midda labaad waxaa weeyaan dhaawaca midda ahna masderkeeda waa faclun uu ku imaadaaye tafciil kuma imaadan lidaalika waxaa kale isku dayeen abu camr bnu alcalaa oo qiraa'adan macruufka abu camrta iskale oo lugawina ah ayay waxay dhaheen muctasilada intaasaan ku siinaynaayo waxaad akhrisaa wakallama allaaha muusa takliiman loo akri muusa ilaahay la hadlay intaas ayagu waxay ka cararayaan ilaahay baa hadlo ma og tahay sababkay uga cararayan waa sheegi doonaa insha allahu tacaala markaasu wuxuu yidhi war haddaan tan saas u akriyo ma og tahay muusaadaan baan xaraka ka muuqanaynin waa ku gambanayaan marka isim maqsuura waayo ma og tahay marka waxay yidhahdeen wakallama allaahda ka dhig muusaada faacil si ugu noqdo waxaa hadlay muuse ugu noqdo markaasu wuxuu yidhi haddaan tan saan ka dhigaba xataa seed yeelaysaanuu yidhi walamaa jaaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu taasee la dhahayo wakallamahu rabbuhu seeldha wakallamahu rabbahu maa la dhaha macquul maaha saasaa la dhihi kara ay marka iga tago yidhi socda nacam marka dadkan marka munxarifiinta ah way jeclaa lahaayeen aayadahan صifaatka iyo axaadiis inay ka xogaan musxafka iyo kutub اxadiid nacam sababta ayaga marka ka keenaysa inay diidaan waa maxay waxay leeyihiin haddii la dhaho ilaahay waa hadlaa makhluuqa u ekaanaa sababtoo hadalku wuxuu u baahan yahay meel uu ka soo baxo dhuul iyo hawo iyo carab iyo waxyaabahaas u baahan yahay leeyihin laakiin imaam axmed iyo waxay ku jawaabeen intaas la-aantood waa la hadli karaa nacam makhluuqaadka qaaraaba ilaahay uu ka hadalsiiyey biduuni aalo oo nabiga alayh salaa nabiga calayh salaatu wasalaam dhagxaantaa salaami jirtay oo assalaamu calayka ya rasuul allah dhihi jirtay dhagaxuma hawo iyo af iyo san iyo magaxmow qabaa iyo dhuun iyo waxaa kaloo yidhi qaaluu andaqana allaahu aladii andaqa kulla shayin qiyaamaha marka la taga gacmaha iyo waa hadlaayaan lugaha gacantaanma waxaa ku yaal carab iyo dhuun hawo iyo meelay soo marta maa ku taal waxaa kaloo yidhi marka imaam axmed qaalataa ataynaa daa'iciin faqaala lahaa walilardi itiyaa dawcan ow karhan imaadaa la yidhi dawcan ow karhan samadii iyo dhulkii qaalataa waxay dhaheen samadii iyo cirkii iyo dhulkii ataynaa daa'iciina waa nimid annagoo daa'iciin haye samada iyo dhulka macarabaa ku yaala haddii makhluuqaadkii ilaahay saa uga hadalsiiyey biduuni aalo ilaahayna waa hadli karaa biduuni waxaan aad sheegaysaa walaa yatuunaka bimatalin ilaa ji'naaka bilxaqi waaxsana tafsiira nin mubdila wax lama yimaado ilaa xujo unbaa culimmadii hore ay u haayeen ayb wa qaala mas'aladan ahlu bidca o dhan waa ku dhumeen ilaa ahlu sunnada unbaa ku toos ku toosnaatay nacam markaan walqur'aanu kalaamullahi gaarno ayaan insha allahu tacaala aan sheegi doonnaa say ugu kala dhumeen iyo dadku say ku kala yihiin wa qaala alla wuxuu yidhi innamaa amrunaa annaga arrinkeenna amarkeenna lishayin shay aan amarno idaa haddii aradnaahu aan shayga doonno an naquula lahu inaan u dhahno waayo shaygaas wax kale ma ahne inaan u dhahno waa shaygii kun ahaaw fayakuunu waa ahaanaya shaygiina aayaddan iyadan aayad weyn waa dhowr sifaa ku jirto sifada koowaad waxay tahay ilaahay inuu iraado inuu leeyahay iraada innamaa amrunaa lishayin idaa aradnaahu haddaan doonno buu ilaahay ayib waxaa kaloo aayadda daliil u ah ay daliil u tahay ilaahay inuu hadlo sababtoo an naquula lahu ay lishay shaygii baan waxaan ku odhanaynaa kun kun waxa dhahaya marka waa allah subxaanahu watacaala oo alla marka inuu hadlaa laga qaadanaa meesha waxaa kaloo aayaddii laga qaadanaa sidoo kale qur'aanku inuusan makhluuq ahayn qur'aanka inuusan makhluuq ahayn oo yani kalaamka alle inuusan makhluuq ahayn kalaam ullaahi tacaala inuusan makhluuq ahayn oo tilmaan tilmaamaha ilahay ka mida inuu yahay sababtoo ah halkan waxaa la sheegay alla subxaanahu watacaala uu sheegay shay haddii aan doonno waxaan ku dhahaynaa buu yidhi kun kuntaas ilaahay hadalkiisa waa iyadu makhluuq ma ah sababtoo haddii la yidhaha kun waa makhluuq hadde wixii ku samaysmayna makhluuqay noqona makhluuq makhluuq abuuraya meesha ka soo baxaya nacam kunta hore innamaa amrunaa lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun midda hore waxaa la ogyahay inaysan makhluuqo aysan ahayne hadal ilaahay ka soo baxaa inuu yidhi fayakuunu wixii ku ahaado ayaa makhluuq noqonaya ilaahay markuu shay doono kun ahaa uu yidha shaygii uu ahaado shaygii samaysmay makhluuq waayo wixii uu ku samaysmay ee kuntana makhluuq waayo lama dhihi karo haddaad tiraa iyadiina waa makhluuq hadda waxaa weeyaan marka tasalsul joogto ah baa soconaya ayb wayaquuluuna waxay dhahayaan ahlulxadiidkii maa yaquuluhu lmuslimuuna waxa ay muslimiintu dhahayaan biasrihim dhammaantood ay dhahaan oo waa maxay maa wixii shaa allaahu alla ou doono kaana waa ahaanayaa wamaa wixii lam yasha ousan doonin laa yakuunu ma ahaanayo saasay ahlu sunnadu ay leeyihin ahluxadiidka wixii alla doono ayaa jiraayo oo ahaanayo wixii alla ousan dooninna ma ahaanayaa kamaa qaala allahu tacaala siduu alla u yidhi wamaa tashaa'uuna idin